dowladda maraykanka ayaa si dardar leh waxa ay waddanka afghanistan uga wadaa qorshaha ay ciidamadeeda ugala soo baxayso waddankaas oo ay duulaan militari oo gardarro ah ku joogto waqti hadda dhan labaatan sano oo xidhiir ah tan iyo markii madaxweynaha maraykanka joe baiden uu si cad u sheegay inay ka go-an tahay in ciidankiisa uu kala soo baxo waddanka afghanistan ayaa waxay wasaaradda dagaalka ee maraykanka the pentagon bilowday inay fuliso amarka madaxweynaha ciidamaduna si tartiib tartiib ah uga soo bixiso waddanka afghanistan war ka soo baxay militariga waddanka maraykanka ayaa lagu sheegay in boqolkiiba afartan iyo afar hawsha ka bixitaanka waddanka afghanistan ee ciidanka maraykanka ay dhammaystirantay bayaan ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afghanistan ayaa lagu sheegay in ciidamo badan oo amerikaan ah laga daadgureeyey waddanka afghanistan diyaarado militari iyo qalab kalena laga daabulay waddanka iyadoo la adeegsanayo qorshayaal militari arrinta la yaabka leh ee lagu sheegay bayaanka ka soo baxay ciidamada maraykanka ee duulaanka ku jooga waddanka afghanistan ayaa waxa ay tahay in saddex iyo toban kun oo gaari iyo hub isugu jira la qorsheynayo in la burburiyo si aanay gacanta ugu dhigin imaaradii islaamiga ah ee afghanistan oo isku fidinaysa waddanka afghanistan sida lagu caddeeyey bayaanka diyaaradaha militari ee uu maraykanka ka daadguraystay waddanka afghanistan waxa ay gaarayaan saddex boqol oo diyaaradood oo ah nooca xamuulka qaada saldhiggii lixaad ee ku yaala waddanka afghanistan horena ay ugu sugnaayaan ciidamada maraykanka ayaa hadda lagu wareejiyey ciidamada xukuumadda kaabul waxaana hadda lagu wadaa in maalmaha soo socda uu maraykanku wareejiyo saldhigga ugu weyn ee uu ku leeyahay waddanka afghanistan sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada xukuumadda kaabul lana hadlay warbaahinta isagoo diiday in magaciisa lasoo xigto sababo ku aadan amnigiisa ayaa sheegay in labaatan maalmood gudahooda la filayo in ciidamada maraykanka ay xukuumadda kaabul ku wareejiyaan saldhigga bagaram oo ah saldhigga ugu weyn ee uu maraykanku kaga sugan yahay waddanka afghanistan una adeegsan jiray xabsi uu ku dhibaateeyo muslimiinta reer afghanistan sarkaalkan la hadlay warbaahinta caalamiga ah ayaa waxa uu sheegay suurtagalnimada in wakhti ka yar labaatan maalmood gudahooda uu maraykanku ku wareejiyo saldhigga bagaram sababo ku aadan iyadoo si xawli ah uu ku socdo qorshaha uu maraykanku kaga cararayo waddanka afghanistan saldhigga bagaram ayaa magaalada caasimada ah ee kaabul waxa uu u jiraa qiyaastii konton kilomitir wuxuuna ka mid yahay gobolka barwan waana taliska ugu weyn ee uu maraykanku ku leeyahay waddanka afghanistan dowladda maraykanka oo ka cabsi qabta dhibaatooyin xagga amniga ah ee soo gaara ciidankeeda ayaa ka gaabsatay inay si cad u sheegto tirada rasmiga ah ee ay ka saartay waddanka afghanistan ha yeeshee waxaa lagu wadaa in kabixitaanka oo dhammaystiran ee waddankaas uu kasoo hormaray bishii setembar oo uu horay u ballanqaaday madaxweynaha waddanka maraykanka joe baiden dhanka kale ururka waxa loogu yeero neto ee ku daaban maraykanka ayaa isagana dhankiisa waxa uu si dardar leh u wadaa qorshaha uu ciidankiisa kagala baxayo waddanka afghanistan waxaana xogayaha guud ee ururkaasi uu sheegay inaanay sinaba ugu laaban doonin go-aankaas isagoo la hadleeyay warbaahinta ayuu sheegay xoghayaha guud ee ururka neto in marka ay ciidankooda ka baxaan waddanka afghanistan la filayo inay isku fidiso xarakada taalibaan balse wuxuu sheegay in dhankooda aanay sii joogi doonin waddankaas xukuumadda kaabulna looga baahan yahay inay isku tashato mas-uuliyiinta xukuumadda kaabul oo ka walaacsan kabixitaanka ciidamada shisheeye ee waddanka afghanistan ayuu u sheegay inay u tababari doonaan ciidamo militari oo suga amniga kuna taageeri doonaan agabyo militari balse wuxuu marnabo meesha ka saaray inay kusii sugnaan doonaan waddanka afghanistan imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa hadda howlgallo ballaaran waxa ay ka wadaa waddanka afghanistan halkaas oo intiisa badan lagu maamulo shareecada islaamka reer afghanistan iyaguna mar kale waxa ay sugayaan marxabeynta maamul islaami ah oo fadhigiisu yahay magaalada kaabul ee caasimadda waddanka afghanistan dhanka kale toddobaadkan naftii hore ka tirsan mujaahidiinta imaarada islaamiga ah ee afghanistan islamarkaana kaxaynayay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey ayaa gudaha u galay xarunta ciidamada xukuumadda kaabul ee gobolka baqlaan oo dhaca waqooyiga waddanka afghanistan war ka soo baxay imaaradii islaamiga ah ee afghanistan oo uu ku saxiixnaa afhayeenka imaaradii islaamiga ee afghanistan sheekh dabiixullaahi mujaahid ayaa lagu sheegay in afartan iyo kow askari oo isugu jira ciidamada militariga iyo kuwa booliska ee xukuumadda kaabul lagu dilay camaliyadda halka tiro kale oo intaa ka badanna lagu dhaawacay mujaahidiinta ayaa sidoo kale sheegay in camaliyadda lagu gubay sideed gaari oo ah kuwa gaashaaman iyo lix iyo toban kale oo kuwa dagaalka ah waxaana gebi ahaanba ay camaliyadu burburisay saldhiggii ay ku sugnaayeen ciidamada xukuumadda kaabul saraakiisha xukuumadda kaabul ayaa xaqiijiyey in naftii hore ka tirsan mujaahidiinta imaaradii islaamiga ah ee afghanistan uu gudaha u galay saldhiggii militari ee ku yaalay gobolka baqlaan oo dhaca waqooyiga waddanka afghanistan sawiro lagu baahiyey baraha internetka ayaa waxa ay muujinayeen burbur xoog leh oo soo gaaray saldhiggii la beegsaday astaamaha guusha iyo xornimada ayaa si aad ah uga muuqanaya waddanka afghanistan dadkuna waxay dareemayaan saxansaxada nasriga iyo inay ka xuruubaan shisheeyaha duulaanka ku jooga waddankooda muddada hadda dhan labaatanka sano dowladda maraykanka iyo isbahaysi militari oo ay hogaaminayso ayaa afghanistan ku duulay sanadkii labada kun iyo kowda iyagoo ku andacoonaya la dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada oo ay ula jeedaan islaamka iyo muslimiinta balse labaatan sano kadib iyagoo aanan haynin haynin wax natiijo ah ayay si dirqi ah uga soo baxayaan waddanka afghanistan imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa dhowaan bayaan ay soo saartay waxa ay kaga digtay tallaabo weliba ee uu maraykanka iyo dowladaha la socda ay saldhigyo militari kaga samaystaan wadamada xuduudda la leh waddanka afghanistan haddii aan nahay imaaradii islaamiga ah ee afghanistan waxaan dowladaha dariska kaga digaynaa inaysan cidno u ogolaan tallaabadan fursaddanna aan loo fududayn allah uma suurogeliye eh haddii ay tallaabada noocaas la qaado waxay noqon kartaa qalad weyn oo taariikhi ah sharaf dhac iyo ceeb oo ku waarta saxaafadda taariikhda shacabka muslimka ah iyo mujaahidka reer afghanistan gacmaha kama laaban doonaan dhaqamadan xun ee carada kicinaya ha yeeshee waxay gudan doonaan mas-uuliyadda diimeed iyo tan taariikheed ee kaga aadan arrintan ayaa lagu yidhi bayaanka ka soo baxay mujaahidiinta imaaradii islaamiga ah ee afghanistan ee looga hadlayay qorshaha uu maraykanku ku doonayo in saldhigyo militari uu kaga samaysto dalalka dariska la ah afghanistan culimmada muslimiinta iyo aqoon-yahanadooda ayaa tilmaamaya inay lama horaan tahay in shisheeye walba oo ku duula waddan muslim ah oo ugu dambayntii ka cararayo waddankaas isagoo jiidaya hoog iyo jab waxaana ka bixitaanka ciidamada maraykanka ee afghanistan bishaaro weyn ooga dhigan tahay ummadda muslimka ah gaar ahaan shacabka soomaaliyeed oo ay dalkiisa xoog ku joogaan quwado shisheeye oo kala duwan kuwaas oo ku midaysan inay ummaddan ka hor istaagaan isku xukunka shareecada islaamka والقاعدة لا زال لديها الآن وجود في أفغانستان وسوريا وفي الصومال ومالي وبلدان أخرى مثل اليمن وغيرها فهناك الكثير من البلدان التي تتواجد فيها القاعده والامر لا يقتصر على الجماعه الارهابيه وانما ما تقوم به القاعده من خلال اذكاء معاداه الغرب بشكل عام والسعي لتشكيل إمارة عالمية فالأمر لا يقتصر على قتل الأمريكيين أو الغربيين أو قادة الأنظمة العربية